Maxkamadda Gobolka Mudug ayaa Cabdiqaadir Jaamac Garas ku wareejisay dhul milkiyadiisa muddo dheer la isku haystay oo ku yaala magaalada Gaalkacyo. Wareejinta dhulka iyo xukunka maxkamadda ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka magaalada Gaalkacyo, saraakiisha ciidanka, gudoomiyaha maxkamadda gobolka Mudug iyo mas'uuliyiin kale. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Mudug Cabdirasaaq Cali Yuusuf ayaa ka waramaya xukunka maxkamadda isagoo dhulka ku wareejiyay muwaadinkii lahaa.
maxkamadda gobolka mudug ee galmudug oo ay weheliyeen taliska booliiska degmada gaalkacyo waxay halka kan u joognaa maanta ay taariikhdu tahay tobaniyo toddobada bisha shan laba kun labaataniyo shan fulin xukun maxkamadeed xukunkaas oo maxkamadda gobolka mudug ay ku xukuntay dhulka kan aan dhex taagannahay dhulka kan aan dhex taagannahay ayaa maxkamaddu waxa ay ka xukuntay muwaadiniinta kale ah muxiyadiin xaashi kediye iyo cabdicasiis nuur dhoore waxayna u xukuntay cabdul jaamac dharas oo uu wakiil ka yahay cabdulqaadir cali xoosh muddo badan oo ay dhulka kan dacwadiisu socotay waxay maxkamadda gobolka mudug u xukuntay muwaadinka magaciisu yahay cabdul jaamac dharas oo uu wakiil ka yahay cabdulqaadir cali xoosh maanta ay taariikhdu tahay tobaniyo toddobada bisha shanaad laba kun labaataniyo shan maxkamadda gobolka mudug ee galmudug iyo taliska booliiska degmada gaalkacyo waxay ku wareejinayeen dhulkiisa cabdulqaadir cali xoosh oo wakiil ka ah cabdul jaamac dharas oo maxkamaduhu ay dhulka kan u xukumeen nabadoon cabdiqaadir cali xaanshi oo wakiil u ahaa cabdiqaadir jaamac garas oo lahaa dhulka ayaa u mahadceliyey maxkamadda gobolka mudug maxkamadda gobolka mudug iyo taliska booliiska waxaan ka guddoomay dhulkii aan wakiilu dacwaa u ahaa oo uu lahaa milkiilaha cabdul jaamac dharas waxaan rabaa taliska boliiska iyo maxkamaddaba inaan u mahad celiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin maxkamadda gobolka mudug ayaa wado dadaalo lagu kala saaraya isqabqabsiyada dhulka oo muddooyinkii dambe ka jiray magaalada gaalkacyo